gudoomiyaha gobolka banaadir ee duqa magaalada muqdisho mudane yuusuf xuseen jamacali madaale iyo weliba wise shii degaya xarunta degmada xamarweyne horeedandhiso iyo casriyeyn laga sameeyi doonaa munaasabada shiidikoog weliba goobroog ku ah ee gudoomiye ku-xigeenada maamulka gobolka banaadir xildhibaano ku tirsan baarlamaanka federaalk soomaaliya maamulka degmada xamarweyne agaasimayaal iyo qeybo shirgadiisan ee bulshada degmada xamarweyne gooriintii weliba goobta ku hadalay gudoomiyaha degmada xamarweyne cusmaan muriidi cali wuusoona sheegay in tan bilaaw eta waana la fadaa in lakuwada qeyb qaadada dhismo degmada waa isbeddel loo baahnaay waxaan maanta joognaa maalin taariikhi ah degmadan insha allahu tacaalaa dhismaheeda wax badanaa laga soo shaqeeyey waa lagu guulaysan waaye maanta intuu duqu magaalada yimaado oo degmada unoo dhagax dhigo weji kale degmadan u yeelaysaa sidaas daraaddeeda shacabka degmada xamarweyne waxaa looga baahan yahay inay kaalintoodii qaataan oo degmadan wakhti iyo juhdi ay geliyaan wasiirka wasaaradda deegaanka dowladda federaalk soomaaliya khadiija almaqsuumi yaa ku hadalay shiidikowga dhismo degmada xamarweyneha
maanta farxad weyn oo si gaar ah ay tahay maanta inaan ka qayb qaato dhammaan madaxda iyagoo joogaan inaan maanta dhagax dhig u sameyno xamarweyne farxad gaara ay tahay waana ku faraxsanahay maanta inay bilaawga ay tahay siduu sheegay gudoomiye ku-xogeenka cabdicasiis geedihii iyo wixii dhammaan deegaanka loogu baahnaay horena diyaar ugu ahay haddana diyaar ugu ahay insha allah markaa dhismada la dhameeyo meeshaas insha allah xamarweyne weji kale insha allah rajeynayna in anagoo iyo xildhibaanada ka wada shaqeyn karno iyo guddoonka xamarweyne iyo guddoomiyaasha degmada marka waa ku mahadsantihiin ka dambeyntii duqa magaalada muqdisho mudane yuusuf xuseen jamacaale weliba uuse sheegay in maamul shay kugu honta horumarinta xarumo lankaadeegow bulshada usoona xuseyni casriyeyowga laka sameeyaay dhismo xarunta degmada xamarweyne iyo qeyb ku eta ku qeyb qaado qorsho degmo tusaale maadaama degmadii eta tufac weyn oo qadiimiye odayaasha iyo nabadoonada iyo mas-uuliyiinta iyo ganacsatada degmada xamarweyne oo ayagu bees u ah dhagax dhiggaani saakay aan dhagax dhigayno kadib markaan la fadhiistay odayaasha iyo guddoomiyahooda ayaan waxaan isla qaadannay inaysan degmada u ekaanin mooro lo lagu mooreeyo inaysan u ekaanin ay u ekaato meel xamarweyne magaceeda u dhiganto taasna markay isla qaadannay waxaan ku heshiinay naqshadda in wax laga beddelo degmo qurux badan oo la tartanto degmooyinkana ay noqoto maadaama aan rabno maadaama aan rabno inay tusaale u noqoto xamarweyne degmooyinka kale oo aan dib u dhis ku samaynayno bacadlayaasheedii jidadkeedii degmadeeduna inaysaan ahaato suuragal ma noqonayso marka degmada ayaan rabnaa marka la soo galo in laga arki kara lagana dheehan kara xamarweyne dhammaanteed xaruntaa laga dheehanayaa annaga waxaan rabnaa in wada shaqayn iyo horumar dadkana waxaa la yidhahdaa hadda cabdicasiis ee guddoomiyaha cabdicasiis wuxuu hadda ka dhawaajiyey inaan maaragtay qaado doono insha allahu qaaraanka in qeyb laga qaado doono marka hadda aniga waaba bilaabaa qaaraanka aniga jahadda kun doolanaan jeebkayga ka dhiibayaa aan ka ballan qaadayaa dhismagun yaa weliba isnagaday koosi casri yeelanka dhisow degmada xamarweyne ee gobolka banaadir welibana maamulka degmaduus la kaaladahaye dadka deegaanka oo kaalintii ku qaadadayan sidii degmadii oon dhisada lahaayeen